waa runteed wadahadal ba ayaan samaynay wadahadalkaasina annaga waxay noola muuqataa inu annaga un wadahadalka danaynayay intaana waxaan ku shiray nairobi de waxa weeyaan marka wixi ay leeyihiin meel laga bilaabo iyo meel lagu socdo ayaa wadahadal kureji leeyihiin haddii laga hadlayo maxaa ka wada hadalaaba haddaanay ahayn wax lagu heshiis yahay oo qofna neef xoola neef ariga ka hadlayo midna neef geeliga ka hadlayo oo in la lahayn hashaasaan ka wada hadlaynaa inaga dhexaysaba haddaan la islahayn mushkilad bay noqonaysaa marka annaga waxay noola ekaatay xariiqa calaamada inaanay wax nooxunsameeya ahayn haddii bini aadamku isqabtaana meelo lagu kala baxaa jira annagu waxaan umalaynayaa inaanu jaanis weyniisiina in wada hadlo mar walbana diyaar baa delayahay in la wada hadlo ma kala guurayna waan wada waan wada deganahay laba dalo wax badan badan badan ka dhexeeyaan baan nahay aniga iyo aaminina arrintaa in badan baan ka wada hadalay marka arrinta inaanu maxkamadda tagna ah de waa arrin bini aadamku markay wax isku diidaan de waa soo maxkamadda in la taga maaha ma anaan arkayn anagu wax loo sii wado mar hadday istaamo tahay midda labaadna diyaar baan unahay hadal imikadaa lafteedaan diyaar unahay new york baan diyaar ugu nahay meel kasta diyaar baan unahay laakiin waxaan isleeyahay siday wax u socdaan wax wax socodka tallaabadiisa tallaabadiisa iyo socodkiisa iyo magaranaysa ayaa iyo xataa xagga loo wado ayaa annaga noo cuntami weyday intii hore oo dhan xariiqiaan isku raacsanaa ilaa iyo lasoo gaadhay laba kun iyo s laba kun iyo shantii ilaa lasoo gaadhay xariiqaan isku raacsanan adduunkuna inaan raacsanaa baa jiray markaan laalaadsanan dhulka gallay baa mid kale iska jaxa ya marka xariiqaasi labada dal ay isku haystaan soomaaliya ay dhankeeda ay ku dhegan tahay in xuduudda halka ay marto uu u wacdo dhanka soomaaliya kenyan ay leedahay waa baddayadii marka waxaani oo dhan ma waxaa dhaliyey tallaabadii kenya ay shirkado dhinaca shidaalka qoda ay ku siisay inay halkaasi ka howlgalaan ma taasaa dhalisa marka idinku dhalisay ina idinku maxkamad tagtaan oo taasi bar bay ka tahay taasi bar bay ka tahay shirkada badan baa meesha jooga hataa anagu discussion iyaga waxaan idhi okay wadahadalku haba sii socdee horta shirkadahan ka qaada shirkadaha lafteeda waan la hadalay shirkadii waxay yidhahdeen de meesha haddana dad calaamadsanba ya maxaad kaga baxana leedahay marka waxay noqotay qasab inaan meeshii anagu calaamada xigano nimankii dadkii meesha jooga inayna ka baxaanba ya ayaan rabnaa hadday sii joogaana waxaan qaraameed baa ku socda every day meesha sii joogaan taasi waa taa takaleet waxa weeyaan waan soo toosnay marka inaan calaamada iyaga samaysano oon badiya beriba dhulka iyaga dhinac walba ka eegno ayaa aya ayaan diyaar unahay maanta markaas oo toos kasina isaguna ya markaad markaad yno sariirka saarantaad sii dhimanaysaad soo baraarugto xanuunku kaasoo yarbaayaso inaad agagaarkaaga eegto maha talow intii aan sakaraadka ah maxaa dhacay ya maxaa geedahaydii ku dhacay maxaa dhirtaydii ku dhacay maxaa badaydii ku dhacay ya marka dhulka oo agagaarka oo daymotaana way way iyaduna way wayna tustay inay arrintana tahay arrin nagu lidiya de marka anagu waxaanaan lahayn ma doonayno walaanaan doon waxaanaan lahayn ma doonayno anagu laakiin waxa iyagii baan daba joognaa ya waxaan ku daba joognaana waa samo iyo wanaag maxkamadda ay ku taalla i g i c j da la yidhaahdo international court of justice waxa weeye mid loogu talagalay adduunku in lagu kala xukumo waa mid marka horebana dawladuhu ay yidhaahdaan yes waan ogolahay qaanuunkiina horaa loo yidhi iyadoo waxba la ogeyn iyadoo wax dhici doona loogeyn baa dawladaha qaarna aqbaleen qaarna aqbali waay intooda badan in ay aqbaleen annaga kenya labadayduba waanu aqbalay in haddii ay wax yimaadaan ya maxkamadaasi annaga na xukumi ka xukumi karto kulanka la qorsheynayo in uu magaalada new york ku dhex maro labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya ma kenya ayaa dalbatay mise idinka ayaa kulankaasi soo jeediyey in fact anu anu kulanka halkaa ka dhacaya waxaan ka arkay un jariidadu waan maanta ka arkay ma kama warqabo uma malaynaya madaxweynehu ka warqabo laakiin kolley iyo kolleyba marka meelaha caynkaasa la iskugu tago madaxda jaarkii way kulmaan weliba wadanada jaarki anagu aan iska xigno kenya iyo iyo ethoobiya iyo jibuuti iyo yemen iyo wadanada jaarki way kulmaan madax madaxweyneyaashu arrimay isweydaarsadaan de tanna waxaan umalaynaya inay taasun kamid tahay laakiin anagu waxbana maanaan dalban inay sarkaanna de way fiicantaha waa dal jaaraan nahay imikadan lafteeda laba laba usbuuc hortood waxaan joognay nairobi oo shir kaloo weyne ku dhacay ka dhacay way isarkeentaa lafteeda de way adduunka waxaa ka dhacaya labada wadan iyo adduunyada iyo horn of africa iyo waxaas way ka wada shireen kaasina waxaan filaya kuwa socday unbuu kamid noqon doona ugu dambeyntii murankan sida aad sheegtay maxkamadda ayay haatan arrintu hor taalla ilaa haatan tan iyo markii aad dacwadda gudbiseen wax waraad maxkamadda ka hesheen qaabka wax loo qaadi doono iyo muddada ay qaadan doonto intaba maxaad inooga sheegi karta de maxkamaddu habka wax u qaadaa waa waa hab caddaana weeye dhowr sanay qaadataa dhowrka waan aada u bahna ugu kalsoonahay in xaq kasoo bixi xaqi kasoo bixi doonaan dad waxaa jooga khubaro ah oo adduunyada oo dhan kala hagaajiyey inuu africa badaha ay wadaagtay kala hagaajiyeen waxa weeyaan qolo lagu kalsoon yahay oo adduunku ku kalsoon yahay maxkamad maxaad noo geyseen maxkamad maxaad noo geyseen ba lafteeda ayaaba qaldanba marka aan kugu soo noqdo su-aasha gudiso hadeer waxa weeye waxay u dhacaysa de waxa weeye in in lasoo akriyo kayska in badda la mashaqeeyo la eego labada labada wada waxa udhexeeya waxa udhexeeya waxa uga jeeda waxa weeye bad badoodu nooca ay tahay laba arrimood beeshukusura midna waxa weeye scientific oo niman scientist oo badda arrimeeda yaqaan yaa meesha jooga midna waa legal issue waxa weeye dhinaca qaboqinta marka labadaa guruub isku tegay oo waxaa badaa ka dhaxaliyay ayuu yaa joogo dawarka watigeena soo gaara lain baa galaa markaad markaad xereysa lain baa helaysaa waktigaagu markuu yimaado ladiinaba laigu yeerayaa da wareysanayaa dabeetana qaraar baa la gelayaa qaraarkaa la gelaya waa waa kamadnayn weye markaa sidaas ayay udhaga